ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa labada bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo arbaca barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida oo bayaan ka soo saaray duulaanka siliibiga ah ee shisheeyaha iyo dabadhiilfyadoodu ku soo qaadeen dhulka muslimka ah ee soomaaliya warbixin ku aadan bayaanka ayaan soo gudbin doonaa insha allah afar iyo toban ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay warshad ku taalla dalka maraykanka markab xamuul ah oo siday shaxnado ganacsi oo ku degay xeebaha waddanka ruushka ku dhowaad toban askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay koonfur bari dalka nigeria midooda yurub oo cambaariyay tallaabo uu maamulka yuhuudda ku masaafuriyo xubin ka tirsan baarlamaanka yurub oo booqasho ku tegay qaybo ka mid a dhulka yuhuudda xoogga ku haysato iyo kuuriyada waqooyi oo mar kale riday gantaallo balaastig ah qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhowayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaan ka soo saaray duulaanka saliibiga ah ee shisheeyaha iyo dabadhiilfyadoodu ku soo qaadeen dhulka muslimka ah ee soomaaliyeed maxamed daahir cali sow ayaa warbixintan ku eegaya mu'asasada asxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta tandiimka alqaacida ayaa baahisay bayaan ciwaan looga dhigay xamlada saliibiyadda ah ee lagu soo qaaday dhulka muslimka ah ee soomaaliya waxaana looga hadlay duulaanadii ugu dambeeyey ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee ku hoos jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin isla markaana lagu maamulo shareecada islaamka kaas oo ay dowladda federaalka iyo isbahaysiga caalamiga ah ee maraykanku horboodaya ay doonayaan inay ridaan nidaamkaasi islaamiga ah bayaanka oo ku soo baxay luuqadaha carabiga iyo ingiriishka ayaa isdul istaag kooban ku sameeyey hadafka laga leeyahay xamladan saliibiga ah ay shisheeyaha iyo kuwa la jira ku soo qaadeen dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka qaybaha hore ee bayaanka waxaa lagu soo caddeeyey in dhagarta uu cadowgu had iyo jeer u soo maleego ummadda muslimka ah ay tahay mid soo jireen ah balse dhagartaasi ay mar weliba ka hortagaan mujaahidiinta difaacaya kheyraadka iyo dhulalka muslimiinta ay shisheeyaha doonayaan inay boobaan bayaanka waxa uu caddeeyey in muddo qarniyo ah uu soo jiray duulaanka saliibiga ah ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta balse soo duulayaashu aysan marnaba ku liibaanin xaqiijinta hadafkooda isla markaana ay qalqalgeliyaan amniga iyo kala dambaynta ka jirta wilaayaadka islaamiga ah si kasta oo ay ciidan u soo ururiyaan aysan soomaaliya ka gaari doonin waxaanan ka ahayn wixii afghanistaan ay kala kulmeen caaqibaduna ay ku dambayn doonto guusha islaamka iyo ehelkiisa sida uu allah subxaanahu wa tacaala ballan qaaday kama zuulin kuwa dhagaraha waaweyn maleega dhibta ay u maleegayaan islaamka iyo ehelkiisa iyo geesiyaashiisa adag waa kuwa aan la loodi karin ee dhulka soomaaliya diinkan weyn iyo kuwa u jihaadaya ee fursaantiisa ahna kama zuulin inay ilaashadaan khayraadkooda iyo cirdigooda taas oo ay ummadaha kufriga ku dadaalayaan inay ciribtiraan oo ay dabargooyaan muddo qarniyo ah balse saliibiyiinta iyo acawaantooda murtadiinta ah kuma aysan guulaysan inay dhulkan ku qalqalgeliyaan islaamka allah idankii xamlada saliibiyadda ee uu hogaaminayo sanamka casriga ah ee maraykanka ayaana dhagarta ugu weyn ku lahayd qorshahan lagu dabarjarayo islaamka iyadoo arrinkaasi dartiisa u soo kulmisay awoodo badan iyadoo samaysatay tobannaan shirakaad amni ah laakiin soomaaliya kama gaari doonaan waxaanan ka ahayn wixii ay afghanistaan kala kulmeen ciribta dambana waxay ahaan doontaa guusha islaamka iyo helkiisa maxaa yeelay allah caza wajal ayaa arrinkaasi ku ballan qaaday qur'aanka kariimka muslimiintana waxay tijaabinayaan ballanqaadida samaawiga ah kamana helin dhab ahaanshiyaha hadalka allah ee ah سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
arrimaha uu bayaanka tooshka ku ifiyey waxaa ka mid ah in zaman kasta ay safka gaalada soo duushay ku biiraan kooxo inaga dhashay isla markaana sheeganaya inay muslimiin yihiin balse ka fog diinta islaamka kuwaas oo dhululka muslimiinta iyo khayraadkoodaba beelah uga dhigay shisheeyaha soo duulay kuna beddelanaya sandareerta yar oo ay ka helayaan asyaadooda ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين
xukuumadda ridada ee soomaaliya hogaamiyaasheedana uu u nasab sheegto xaraka islaami ah oo ku andacoota ka shaqaynta islaamka ayaa soo dhowaysatay saliibiyiinta iyo gumaystaha sidaba ay sameeyeen kuwa iyaa ka midka ah ee ka howlgelayay ciraaq iyo afghanistaan saliibka ayaynu ku soo dhoweeyeen daartii tawxiidka iyagoo caasimadaha islaamka iyo muslimiintana soo geliyey dabaabaadka saliibiyiinta oo ay wataan xabashida kenyaanka saliibiga xulufadooda afrikaanka ah iyo asyaadooda reer galbeedka si ay u qabsadaan soomaaliya hawada waxaa buuxdhaafiya diyaaradahooda ee ay hagayaan maraykanka turkiga iyo imaaraadka kuwaas oo sannado xiriir ah duqaynaya guryaha muslimiinta ee aaminka ah iyagoo juhdiga intaa la eg bixiyey ayay haddana ku guulaysan inay xaqiijiyaan mid ka mid a ahdaafdooda ayaa lagu yidhi qeybaha dhexe ee bayaanka mu'asasada asxaab shirkii dhowaan ay madaxda afrikaanta ah islamarkaana ciidamadoo duulaanka ku joogaan soomaaliya ku yeesheen magaalada muqdisho ayuu soo hadal qaaday bayaankan ka soo baxay hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida wuxuuna bidhaamiyey intani ay muujinayso fashilka xamlada saliibiga ah ee lagu soo qaaday dhulkan muslimka ah ee soomaaliya iyo inay ku daaweeyaan musalsalka fashilka ah iyo dhabarwareenka ay isbahaysigan saliibiga ah kala kulmayaan inay ka takhallusaan islaamka iyo helkiisa qaybaha dambe ee bayaanka hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa baaq loogu diray shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamiga ah waxaana lagu yidhi waxaan dhammaan shacabka muslimka ee soomaaliyeed iyo qabaa'ilkiisa dulmidiidka ah ugu baaqaynaa inay isgarab istaagaan wiilashooda mujaahidiinta ee ay ku garteen karunsheegidda difaaca dhulka awoyaashooda islamarkaana udubdhexaadka u ah jacaylka islaamka fidinta cadaaladda iyo amniga sareeya ee ka jira goobaha ay mujaahidiintu maamulaan taas oo ay u sii dheer tahay la dagaalanka madaxda dagaal oogayaasha ee faasidiinta ah ee ka ganacsada dhiigga ummadda iyo murtasaqada saliibiyiinta waxaan sidoo kale ummadda muslimka ugu baaqaynaa inay isgarab taagto guud ahaan islaamka iyo helkiisa si gaar ah ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ee ka halgamaya soomaaliya iyo geeska afrika ayaa la sii raaciyay gabagabada bayaan ka soo baxay hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida islamarkaana ay baahisay mu'asasada asxaab سبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ah maxamed ciise ayaa soo jeedinaya ku dhowaad sideed askari ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay koonfurta bari ee nigeria ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalka nigeria ayaa lagu dilay weerar kala duwan oo ay fuliyeen kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin falaago ka dagaalanta koonfurta bari ee wadankaasi weeraradan ayaa kusoo aadaya maalmo un ka hor doorashada madaxtinimada ee dalkaasi shan iyo labaatanka bishan ka qabsoomi doonta afar sarkaal ayaa lagu dilay weerar shalay lagu qaaday saldhigga booliiska ee ku yaala gobolka anambara ee dalka nigeria afhayeen u hadlay booliiska maxalliga ayaa sheegay in lagu raadjoogo tuhmanayaal dabayaaqadii toddobaadkii hore geystay dilka afar sarkaal oo kale oo booliis ah wuxuu xusay in fallaagada weerarada geystay ay isticmaaleen aaladaha qarxa iyo qoryaha fudud isagoo intaasi ku daray in kooxaha weerarka soo qaaday ay gubeen hal baabuur oo uu booliisku lahaa iyo saddex gaari oo goobta weerarka laga fuliyey yaalay booliiska ayaa ku eedeeyey weeraradan kooxo fallaaga ah oo loo yaqaano i p o p kuwaasoo u dagaalamaya madax banaanida qowmiyadda egbo ee degta koonfur bari ee dalka nigeria hase ahaatee kooxdan ayaa iska fogeysay mas-uuliyadda weerarada joogtada ah ee ka dhaca gobolkaasi weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyadoo la muujiyey cabsi laga qabo awoodda ciidamada ammaanka nigeria si ay u difaacaan codbixiyaasha ee maalinta sabtida u dareeri doona goobaha codbixinta dhanka kale afar iyo toban ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay warshad ku yaala dalka maraykanka inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku dhintay in ka badan ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay dhismaha warshada ku taala gobolka ohio ee dalka maraykanka war qoraal ah oo ay soo saartay maamulka shirkadda iska leh warshadda ayaa lagu sheegay in qarax aan la garanayn meesha uu ka yimid uu ka dhacay kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawaca saddex iyo toban kale sidoo kale maamulka ayaa sheegay dhismaha warshadda uu soo gaaray burbur xoogan waxaana muuqaalo la baahiyey lagu arkayey holaac iyo qiiq badan oo hawada isku shareeray oo ka baxaya xarunta warshadda uu qaraxu ka dhacay saraakiisha debdemiska ayaa sheegay in khasaaraha ugu badan uu sababay dab xoogan oo goobta qabsaday qaraxa kadib waxayna tilmaameen in qaar ka mid ah dadka dhaawacmay xaaladooda laga deerinayo dhanka kale midooda yurub ayaa cambaareeyey tilaabo uu maamulka yuhuudda ku musaafuriyey xubin ka tirsan baarlamaanka yurub oo booqasho ku tegay degmada ay yuhuudda xooga ku haysato midooda yurub ayaa war ka soo saaray xidhig iyo musaafiriin lagu sameeyey xildhibaan isbaanish ah oo ka tirsan golaha baarlamaanka yurub oo safar rasmi ah ku tegay maalinnimadii shalay dhulka falastiin ee ay yuhuudda xooga ku haysato warka ka soo baxay golaha midooda yurub ayaa lagu sifeeyey tallaabada uu qaaday maamulka yuhuudda waxa laga xumaado oo meelkadhac ku ah xiriirka diblomaasiyadeed xubin ka tirsan baarlamaanka yurub ayaa twitterkeeda kusoo qortay in falka uu ku kacay maamulka yuhuudda uu yahay ihaano diblomaasiyadeed islamarkaana uu muujinayo ixtiraam daro loo geystay xubin ka tirsan baarlamaanka midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sbain ayaa dhankiisa muujiyey sida uu ugu xun yahay tallaabada yuhuudda isagoona arrinkaasi ka hadlaya ayaa yidhi waxaan ka dalbanaynaa sharaxaad ku aadan falkaas maamulka yuhuudda dhankeeda afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dalka midooda yurub wuxuu tilmaamay in ishor istaagga iyo musaafuriinta lagula kacay xildhibaanada ay tahay waxa lala yaabo maadaama maamulka yuhuudda oo si cad u ogolaaday in xubnaha ka socda yurub ay halkaas yimaadaan waxaan ka xumahay go'aankan waxaan u arkay mid niyajab leh ayay hadalkeeda raacisay afhayeenada arrimaha dibadda yurub midooda yurub ayaa ku nuxnuxsaday in ixtiraamka baarlamaanka yurub iyo dhammaan xubnihiisa ay lagama maarmaan u yahay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya dalalka yurub iyo maamulka yuhuudda fiidnimadii isniinta xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka yurub ayaa soo gaaray garoonka diyuuradaha ee bengorion kaasoo ay u tahay in lasoo maro si loo gaaro dhulka falastiin oo ay xooga ku haysato yuhuudda iyada oo ay wehelinayaan xubno kale oo ka tirsan ergada baarlamaanka yurub ee xiriir kale leh maamulka maqaarsaarka ee falastiin maxamuud cabaas sanadkii hore midooda yurub iyo maamulka yuhuudda waxay dib u bilaabeen shirarkii golaha wadajirka ah kadib tobanaan sano oo hakad ah taas oo ka dhalatay kadib markii dalalka yurub ay kasoo horjeesteen ballaarinta deegaaminta xooga ah oo maamulka yuhuudda ka waday deegaanada daanta galbeed ee dhulka falastiin balse soo laabashada benyamin netanyahu ee jegada ra-iisul wasaarenimada ayaa meesha ka saartay rajadii laga qabay hagaajinta xiriirka midooda yurub iyo yuhuudda dhanka kale markab xamuul ah oo siday shixnado ganacsi ayaa ku degay xeebaha waddanka ruushka markab nuuca xamuulka qaada oo laga leeyahay jasiiradda coromaros ayaa ku degay xeebaha koonfureed waddanka ruushka sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta moscow markabkan oo sida la sheegay ka yimid jasiiradda comoros islamarkaana ay la socday socdeen kow iyo toban qof oo dhammaantood u dhashay dalka ruushka ayaa ku degtay xeebaha badda madow ee koonfurta waddankaasi wasaaradda xaaladaha degdeg ah ee moscow ayaa ku dhawaaqday dhimashada mid ka mid ah shaqaalaha markabka la degay iyo dhaawaca shakhsi kale kaasoo xaaladoodu ay liidato sida ay sheegeen dad gubjoogayaal ah markabka oo sitay calanka dalka comoros ayaa burburay ka hor inta uusan degin sida ay tabisay warbaahinta ruushka markabka ayaa la burburiyey cilad ka dhalatay cimilada oo xumaatay taasoo keentay inuu qayb kala noqdo kadibna uu quuso markabkan degay ayaa sidee shixnad ganacsi oo lagu qiyaasay saddex kun iyo shan boqol oo tan sida uu sheegay maamulka gaadiidka badda ee dowladda ruushka ugu dambeyn kuuriyada waqooyi ayaa mar kale riday gantaala nuuca balastiga ah sida ay sheegeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa riday laba gantaal oo nuuca ridada gaaban ah kuwaasoo ka dhacay xeebaha dalka jabaan waa markii labaad oo ay gantaalo riddo muddo laba maalmood ah iyadoo tijaabadan cusub ay kusoo beegantay maalin kadib markii maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ay si wada jir ah u sameeyeen dholotus militari oo dhinaca cirka ah warka ka soo baxay taliska militariga kuuriyada koonfureed ayaa lagu sheegay in gantaaladan oo nuuca balastig ah laga soo tuuray koonfurta magaalada ee caasimadda kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha jabaan qoraal oo bartiisa twitterka soo dhigay ku sheegay inay si dhow ula socdaan gantaalada la riday waxaana loogu shakisan yahay in uu yahay gantaal balastig ah tani ayaana ku soo aaday xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee kooriyada koonfureed ay sheegtay shalay in siyuul ay kusoo rogtay cunqabateen cusub afar shakhsi iyo shan hay-adood oo lala xiriirinayo barnaamijyada hubka nucleyarka ee waqooyiga kuuriya kadib markii ay axaddii riday mid ka mid ah gantaalada isaga kala gusha qaaradaha ee la yidhaahdo i c b m militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaalada laga soo riday degmada sunan ee waqooyiga dalkaasi halkaas uu ku yaalo garoon caalami ah sidoo kale waa halka waqooyiga kuuriya ay ku bilowday inta badan tijaabooyinkii ugu dambeeyey ee i c b m tallaabadan ayaa timid kadib markii ay muujisay awooddeeda militari dhoolatus ay ka qayb ahaayeen labaiyo toban gantaalada i c b m s ka ah jimcihii kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku hanjabtay inay samayn doonto aargoosi xoogan oo aan horey loo arag oo ku aadan dhoolatus kasta oo militari oo dhex mara kuuriyada koonfureed iyo maraykanka xogaayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa cambaariyey soo bandhigidda kuuriyada waqooyi ee gantaalada i c b m wuxuuna ugu baaqay in ay joojiso falalka kicinta ah sida uu afhayeenka ku dhawaaqay axaddii guweyters sida lagu sheegay bayaanka waxa uu ku booriyey kuuriyada waqooyi inay si buuxda u fuliso waajibaadkeeda caalamiga ah ee hoos imaanaya dhammaan go'aanada golaha ammaanka ee khuseeya iyo inay dib u bilowdo wadahadal u horseedaya nabad waarta iyo ka hortaga hubka wax gumaada ee nucleyarka gantaalada balastiiga ah ee kuuriyada waqooyi iyo barnaamijka hubka nucleyarka waxaa mamnuucay waxa loogu yaro golaha ammaanka ee qaramada midoobay laakiin tani lama joojin inay sii wada horumarinta hubka iyo inay qabato dholotus militari oo aad u wanaagsan si ay u muujiso awooddeeda wax ka yar toddobaad ka hor ayay soo bandhigtay bandhigeedii ugu beynaa abid ee gantaalada balastiga ee qaaradaha isaga kala gudba dholatuska militari oo saqdii dhexe la qabtay kaas oo uu ka qayb galay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaana intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي شمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله